kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan ise kasoo maqalkiin idiin soo gaaryaba ku soo dhowaada barnaamijka xulusha warasida xilli kastadoon kala maqshaan marka laga rabo habeenaba jimcaha
taageerka ka soo barakacnay waa walaxan qarasha oo ku qaxle weyne wax joodariya oo iyo maaragtay waxaan nafta axaa lahayna baabuur soo qaxayda ka soo tuuranay welina hadda qoraxdii waaga meel kuma waaba qoraxdiiyaan joognaa toddoba qofood annaga ku toddoba qofoodaan lahaynay
hoyna ma haysano meel qoraxoo duqojiisaa biyuhuna waa waxa yaroo biyaha oo marmaraan hanaa biyaha sidaas baan iga sheegayaa marka kila'aan iyo biyo la'aan oo biyuhu gaababsa yihiin oo saddex beri markaa joogaan fuusto biyaa laga shubaa
alaabadii iyo waxaan wadana waa soo qaada waayne meel bannaan ahaan joognaa aqaladii waxaan ku dhisana waan waayne baco waa waayne marka aqale eeseeseeyaan isaga jirnaa marka ilaahay baan sugaynaa ilaahay idankiisa iyo biyaana soo barakiciy meesha nolosheeda ilaahay baa garanaya balse waa xaaladeeda waa iska bariga dhaxa
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa isniin talaada ay soo gelayso taarada ku astaysan tahay sideed labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha uu barnaamijka aan ku soo qaadi doona haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona madaxa xukuumadda galmudug oo maanta dhuusamareeb kula yeeshay saraakiil ka socotay ciidamada midooda afrika misom ee ka socota qaybta deegaanada galmudug ayaa dalab hordhigay saraakiishaasi waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo dalabka uu hordhigay madaxa xukuumadda galmudug ayaan xog ku saabsan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka aan ku soo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doonaa doonsida in ka badan labaatan ruux ayaa maanta ku gadoontay webiga shabeelle ee mare magaalada balweyn ee gobolka hiiraan sida mamuuraayo maahan xaaladda sida ay dowladda moodo way kala tahay xaaladda meeshaas waxaa ka jirta xaalad kaftura ka jirto oo haddii roobka caawa uu sii daa iyo beritoole weliga uu kusoo daro ay noqon doonto meeshaasi in macnaha wax ku noolaan doona aysan jirin qodobada kale caawa barnaamijka aan ku soo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doonaa jamhad hubaysan ayaa weerar ku qaada saldhig ciidamada somalilan ay ku leeyihiin magaalada berbere ee somalilan waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal wararka ugu dambeeyey xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga xuquuqda siyaasiga dowladda federaalka waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta kulan la qaatay guddiga daalinta sharciga doorashooyinka qaranka waxyaabaha ay ka wada hadleen faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona guddiga gurmadka fatahaadaha ee dowladda federaalka soomaaliya u magacowday fatahadaha webiga jubba iyo shabeelle ayaa sheegay in magaalada beledweyne gobolka hiiraan aysan gargaar gaarsiin karin kadib markii uu godoomay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib geelwalaace ee muujinaya guddiga loo magacaabay waxqabashada dadka ay sameyn fatahadaha webiga shabeelle iyo jubba dowladda federaalka soomaaliya ayaa samaynaysa maxkamad guugoota si looga hortago masuqmaasuq waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan lixdan kun oo qoys ayaa ka barakacday deegaanka ceel barde ee gobolka bakool ee koonfur galbeed kadib markii daad ay gudaha u galeen deegaankaasi lix kun oo goys ayaa ka barakacday oo hadda kusugan deegaanka dulaadka degmada wax gargaar hadda gaarayna ma laha waxaa kasii daran qayldhaanta biyaha baryahan aan ka wadnay waxaa isku darsamay caalalkii gacmeedkii iyo masquulidii dadka hadda oon baaba dhamaynayaba ayuu intaasoo biyo kudhex jiraan xaaladooda waa dareemaysaa dee nin hal saac gurigiis ka maqnaaday baa dhibaatadii dee nin cabasho ay muujineen dadka deegaankaasi ayaan goor idiin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doonteen xubinta aadka xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku dhegaysan doonteen heystaan tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkii cumar axmed nurrahiim saxiifo ee barnaamijka caawa ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada kulanaysan ayaan isleena saaxiibiil kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee hirshabelle magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka jirta xaalad cakiran kadib markii saameyn ballaaran uu ku yeeshay webiga shabeelle uu ku fatahay qoysaska deganaa ee dhammaan xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taas ayaa sababtay in magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay ka barakaxan in ka badan laba boqol iyo konton qoys oo ku noolaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaasna waxa ay gaareen inta udhexaysa beledweyne iyo deegaanka ceel jaalle ee ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa fatahada webiga shabeelle xal uga sii daray roob mahigaan ah oo ka digay hareeraha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taasoo sababtay in biyo badan oo ka yimid dulaadka magaalada ay iskugu tagaan gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taasoo sii siyaasay biyihii ku jiray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaasna aan kala aqoon webiga shabeelle iyo xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib markii ay meel kastaa noqotay bad maanta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada boloberde ee gobolka hiiraan ayaa waxay doon ay kula rukumatay gudaha ee magaalada beledweyne waxaana ay wadan qiimeyn ay ku sameynayaan baaxadda oo ay gaarsan tahay fatahadda webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee hirshabeelle doonta la qallimatay mas-uuliyiinta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxaa saarnaa in ka badan labaatan ruux oo ay ka mid ahayd duqa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan safiya sheekh xuseen cali gudoomiyaha hore ee gobolka hiiraan iyo ilaalo la socotay qaybo kamid dadkaasi la gadoon doontaasi waa lasoo baadiyey waxaana dadka lasoo badbaadiyay qeybka ahaa duqa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax dad kale ayaa iskugu jiray kuwa laayahay iyo kuwo kale oo saaran guryaha geedaha korkooda kuwaasoo dabada halkaasi ku tegey la taliya arrimaha haweenka ee madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo ilaaladiisii ayaa ka mid ah dadka lagu laayahay webiga shabeelle ay maray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee hirshabeelle magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle iminka in la hadlayo waxaa ka socda dadaalo kala duwan iyo gurmad lagu soo badbaadinayo doontii ay la degtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ka baxay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaasna kusii jeeday deegaanka ceel jaale ee ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo kan gobolka ee maamulka hirshabeelle oo caawa qadka telefoonka kula hadlay ayaa noo xaqiijiyey in labaatankii qof ay saarnaa doontii maanta ku geed doontay inta u dhexaysa deegaanka ceel jaalle ee ku yaala duleedka beledweyne iyo beledweyne ay ku dhinteen in ka badan labaatan ruux oo qeybka aha dadkii saarnaa ee doonta la gadoontay ee duqa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo gudug-xoonkii hore ee gobolka cabdifataax xasan afrax fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle ayaa saameyn xoogan ku yeeshay xaafadaha magaalada balweyn ee gobolka hiiraan waxaana jira dad weli ku dhex godoonsan biyaha dhexdooda oo doonaya in gurmad xoog leh loo fidiyo duqa degmada balweyn ee gobolka hiiraan safiya xasan sheekh cali jimcaale oo caawa aan qadka telefoonka kula hadlay ayaa ii sheegtay in saaka ay ka soo bixin inay gurmad ahaan u tagaan deegaanka ceel jaalle ha yeeshee musiibadaasi ay ku qabsatay inta u dhexaysay balweyn iyo ceel jaalle ayadoo sii hadlaysay ayaa noo sheegtay inay ku dhinteen toban qof oo iskugu jiray mas-uuliyiin iyo dad shacaba islamarkaasna dadkaasi weli aan la helin meydkooda asalaamu calaykum inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun saakay markay ahayd salaadii subaxnimo ayaa taleefano badan dad go-doon ku ah noola soo wacay markii laba sac la gaaray laba sac oo toban dhiman ayaan doonta soo raacnay toban daqiiqa markaan soo soconayna waadi wax la dhahaayo oo roobkii xalay badnaa dhacay iyo webiga meesha iskaga darsoomaan ayaa biyo daad ah doonta ku imaaday doontii aa nala gadoontay aniga waxaan waxaa noo dhowaa masaajid ayaan u dabaashay guddoomiyihii hore gobolka hiiraan iyo la taliyaha madaxweyne waare halkaasaan u dabaalana qaarna gadaalay u baxeen alxamdulilah lix qofood waa ku badbaadnay toban qofoodna shaqaalihii ka mid ah iyo asxaabna waa ku waynay waa gartay doonta la gadoontay cilada miyaa ku timid ma biyaha gadiyey marka sidee waxu dhaceen doonta biyaha biyaha biyaha gediyey cilad kuma dhicin shalay ba wadoonaan ku marnay saakena dadaan rabnay inaan daadgurayn ku sameyno xalay roobabkii daaya awgeed oo biyihii aada usoo batay alxamdulilah ilaahay waa nagu badbaadiyey laakiin dadaa nooga dhintay inaan dad badbaadinaa u baxnay niyadeena laakiin ilaahayna waxa adna waa gartay dadkii doonta ila saarnaa qaybo ka mid a ayaa hadda la leeyahay qaybna way dhinteen marka tirada guud ee doonta aan ku saarna iyadan marka hore imise ahayd
waxaan ahay lix kasoo badbaaday hadda toban ani ila socotay oo garanayay iyo afar qofood oo markiina tuugeen beenilaboorka ayaan ka daahaynaa diyaarad ayaa naga tegeyso waa garta marka marka dadna dabaalay yaqaaneenoo way baxeenoo geeday qabsadeen alla laakiin inta anaga hadda naga maqan oo aan isdhehayno meydkooda ilaa hadda u n ka way raadinayeen helicopter ay qaateen diimanaa loo diray waa tobankaas qofood ilaa hadda wax meyd la hela ma jirto markaa doontan aad qaadinayseen ujeedkiina wuxuu ahaa in dad godoonsan ah oo ku godoonsan xaafado kamid a dadweynaha soo godoonsan marka soomaana ogeyna khatar kale in soo wajihi karto
wallahi markaan mas-uulta nin xilkaad eeqaad waxaan u baxnay inaan ummad soo badbaadino meeshii nafta ku go-aysan waa lagu geynayaa mas-uuliyadna saaran ayaan gudanaynay haddana waa gudan doonaa insha allah waa gartay marka dadkii ku noolaa baloweyne dhibaato ayaa wajahaysa taas oo ah saameynta uu webiga shabeelle oo ku reebay marka bal xaaladda ka jirta baloweyne caawa maxaa ku yaasi kartaa wallahi waxaan qiyaasi kara jirto haddaan runta ka hadlo qoysas badan ayaa go-doon ku jira biyihii xalay roobkii soo da-ay ayaa webigii kusoo batay fatahaad badan meeshii shalay joogto meel ka daran ayuu maanta marayaa insha allah waa qadar alla dad ba arabta ina badbaadisaan doontii way la gadoontay marka dadkii aad badbaadisaan yaa ayaga gaaray oo soo badbaadiyey wallahi ilaa hadda waxaa dooman kalaa loo diray oo w s b iyo safety children ayaa aadeen marka insha allah waana wadi doonaa shaqada hadduu alla yidhaahdo dadkan doontiina la gadunto ee dhinta maahani ma jira dad kale oo dhibaata ka soo gaartay ee fatahaadaha iyo roobkii xalay migaanka ka daayay beledweyne wallahi ilaa hadda walaalow anaga dhibna soo gaaray way jiraan dhibaatooyin laakiin wax ilaa hadda aan ka warqabno oo roobkii fatahaadihii xalay soo gaaray ma jiraan oo inay dadka go-doon yihiin bas baa noola sheegay waa garta marka dadkaas gaadoonsan oo laleeyahay waxay dul saaran yihiin guryihii aad deganaayeen kadib markii biyihi ay soo buuxo dhaafiyeen ma jiraan wax gargaar ah oo dadkaasi gaaray ama caawinaad ha ahaatee badbaadin biyaha laga saaray ama wax kale biyaha wax la saari kara ma waa wax ilaahiyan inay biyaha baxaan oo ilaa iyo meelo kale sii aadaan moogiye wax biyo la saari kara jaan ma joogaan waa waa bad gargaarka ka socda balwen ee lagu samato bixinaya dadka ku gaadoonsan xaafadaha balwen ee marka intuu leeyahay inta karaankeena waa dadaaloonaa ilaa iyo heer federaal eh, shalay eh, wasiirka maareynta masiibooyinka eh, dowladda federaalka iyo eh, wasiirka maareynta masiibooyinka hirshabeelle la taliyaha madaxweynaha eh, maxaa la dhahayay eh, wasiirada haweenka Mm.
aniga shalay wafdi aan ku soconay gargaar badanaan keenay haddana gargaarka weli wuu sii socona hadduu alla yidhaahdo Waa gartay laakiin nasiiba alla waxaan ka qaban karno Mhm.
ma jirto waa gartay dadka maanta dhintay ee doontan la socday eh, waxaa leeyahay waxaa qayb ka ahayd eh, la taliyihii dhanka haweenka ee madaxweynaha ee hirshabelle dahabo alla yaraxmo waxaa kaloo ku jiray gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada shibis Mhm.
een, guuleed alla- alla- alla- een, yar kale inta u xubintay ahaa een, sharmaarke Mhm.
way badan yihiin darawalkaygiyaa ku jiray Mhm. Eh, waa garta marka eh, dadku waa dhibaataysan yihiin eh, gargaar badan ma soo gaarin airboorkii eh, badweyne eh, roob uu la go-dooman yahay marka dadkan ku nool eh, balweyne ee dhibaataysan eh, qaab noocee ah ayaa lagu gargaari karaa wallahi qorsho ilaa heer qaran ilaa iyo heer een, maamul goboleed ayaa een, jira marka kama hor dhici karo hadduu alla yidhaahdo hadda emergency waa emergencygana waa waxaan hadda maanta ee doonta inoola inoola gadoontay Eh, ka waran dadka ku- eh, iyaga ku barakacay duleedka eh, balweyne xaaladooda waa sidee dadkii ku barakacay ee xaaladooda alxamdulilah waa kuma dhihi karo boqolkiiba boqol way fiican yihiin gurigooda ma joogaan oo waa dareemi kartaa qaxootiya ay yihiin laakiin way dhaamaan kuwa biyaha ku go'doonsan waa garta marka eh, hadda waxaa gurmada maa socda oo ka socda eh, balweyne oo dad ugu sabata bixinaya wuu socdaa gurmad gurmadku wuu socdaa wuuna soconaa mana u istaajinayna ilaa intii nafsada ay nagu jirto hadduu aliyidhaahdo waa garta gurmadkan hirshabelle maa wada dowladda federaalka maa wada mise waxaa jira cid kale ku gacan baxsan oo gargaarkan qayb ka ah?
hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo qolooyinkan un ka qof kasto gacan uu ka geysanooyaa waa garta marka dad kaliya miyaa eh, samaynaya eh, gargaarkan mise diyaaradaha jira ama qalab kale oo lagu baadgoobaya dadka ku dhibaataysan eh, gudaha webiga ama xaafadaha eh, beledweyne
Een, dooman ayaa lagu soo daadguraynooyaa Een, waa garan kartaa een, Mhm, helicopterkan meel kasta kuma degi karo mhm.
inkastoo uu ku degi karo helicopterka meel walba laakiin waxa waaye wakti wuxuu leeyahay een, Mhm.
qolooyinkan un-ka uma ogolaanayaan een, inuu meel walba uu ku dego waa garta marka dadka ilaa maanta laakiin way raadinayeen way ku socdeen helicopterka meeshay ee dad ay ku arkaan doontay u diraayeen waa garta dadka ilaa maanta la soo- la soo babaashay oo gurmadkan uu gaaray eh, imise qof ayaa ku qayaasi kartaa wallaahi een, ilaa hadda intaas ay ahaayeen kuma dhihi karo teleefonkeyga wuu dansanaa Mhm.
laakiin hadduu al yidhaha saacad kadib waan ogaan doonaa waa garta marka eh, roobkii xalay ka daaya saman bay yeeshaan dad baa ku dhintay doon way la gadoontay marka tiradeeda khasaaraha guud eh, roobkii xalay ilaa doonta ay la gadoontay ku waxyeelooday ee mashaacin kartaa tobanka qofood oo doonta een, nala gadoontay ayaa ku dhinteen ilaa hadda waxa aan ka warqabno wixii kaleentan insha allah ilaa berito waa ogaanaynaa
duqa degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle safiya xasan sheekh cali jimcaale ayay taasi ahayd oo sheegatay in saaka ay u baxeen in gurmad ay u tagaan ee, dad ku noolaa ee dulaaska magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaasna ee, doontii halkaas ay u qaateen ay la rugmatay kulanaysan helaan saaxiibayaal xulasho warasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadadana oo nagala socotaan dadka maanta ku gadoomay ee beledweyn waxaa qayb ka ah xildhibaan faarax aadan kala dir oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka hirshabelle caawa ayuu qadka telefoonka igu waray wuxuuna iga waramayaa ee xaaladda ka jirta beledweyn iyo sidoo kale fatahaaddan inta la egtahay iyo qiyaas ahaan waxa laga qaban karo ee fatahaaddan ee ka jira magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabelle raadiyo cadaadada maadsan yihiin ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun Eh, magaalada beledweyne waxaa ka jira masiibo rabbaani ah masiibadaas oo ah daarad kusoo rabnay magaalada daaradkaas oo isugu jiro biyo ka yimid etoobiya iyo roobab dahaya milooyin oo ku fatahay Eh, waxaa jirtay maalmihii lasoo dhaafay in biyo xoogan oo dadka aad ay ugu barakaceen halkaasay ka jireen oo dad ay hore ugu dhinteen ilaa saddex ruux Eh, masiibadii ugu weyneedna maanta ay dhacday dooni dad lagu badbaadinayo mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacab ah oo kala duwan qaybahooda doon la saaray doontii ayaa la degtay sidaan ognahay wadadii gaadiidka uu mari jiray oo badweyne booskii baabuurka waxaa maraayo doon doontaasoo muxuu ahaay dadkii saarnaay maanta ay la rogantay oo ay ku jireen muslimiin xilal hore usoo qabtay kuwa hadda xilal haya oo ay kamid ahaayeen dadka soo badbaaday guddoomiyihii hore gobolka hiiraan cabdifataax xasan afraax iyo duqa maya duqdii magaalada maayarkii magaalada tasiyo xasan cali jimcaale waxaa jiro dad fara badan oo shacab iyo dad kale oo mas-uuliyiin dawladeed ah oo lala-yahay oo heer state iyo heer muxuu ahay degmada beledweyne ah marka dadkaas hadda waxaa baarigoog ugu jiro dhammaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom iyo shacabka reer beledweyne maamulka gobolka iyo degmada baarigoob ayaa socda oo lagu baarigoobayo laakiin dadkii saaki doontii degtay ilaa hadda lama hayo nolol iyo geeri waxaase loo badinaa dad saacadaan maqan inay dhinteen oo ay shahiideen dadkaas waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala oholadoodii iyo qaraabadoodii iyo dhamaan biirsadooda sabar iyo imaan allah ka siiyo dadka hadda baadigoobka ku jira mas-uuliyiinta dawladeed ayagana waxaan leenahay garabkiina allaha galo haddii aan usoo laabto dhanka fatahaadda imise qof ayaa saaree doonta ku gadoontay magaalada xildhibaan
sida ay noo soo gudbiyeen dadkii badbaaday iyo dadkii muxuaha doonta saarnaay qaarkood doonta waxaa saarnaay shan iyo labaatan qofood dadka hadda laga soo badbaadiyena waa shan qofood dadka lalayaana waa labaatan qofood oo isugu jiro dad shacab iyo mas-uuliyiin dawladeed iyo ganacsatada dhammaanba waa gartay dadkaasina waa lalayahay baarigoobkoodana wuu socdaa waa gartay dadkan magaalada miya ay doonta ka dhex qaaday mise waxay ahaayeen dad u gurmanayay dadka ay sameeyeen fatahaadaha iyo roobkii xalay kusoo rogmaday xaafadaha magaalada beledweyn dadka waxay isugu jireen dad macnaha dadka u gurmanaayo iyo dadkii loo gurmaday oo meesha laga saaraayo isugu jireen hadda marka muxuu ahay dadkii gurmaday iyo kuwii loo soo gurmadaya haddii doontii ay degtay meeshaas masiibadu way soo gaartay inta kasoo badbaaday marka laga reebo inta maqan hadda muxuu ahay waxay isugu jireen kuwa loo soo gurmaday iyo kuwa soo gurmaday oo mas-uuliyiin dawladeed ahay marka baadagoobkoodana wuu socdaa rag iyo ruux hadda lama hayo waa garta marka qaab nooca loo baadgoobaya yaa ka istaqeyb qaadanaya baadgoobkan ee dadkan lagu leeyahay webiga shabeelle waxaa ka qayb qaadanayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maamulka heer gobol iyo heer degmo heer state ciidamada amison gaar ahaan hiil walaal iyo kuwa etoobiya dhammaan looma kala harin muxuu ahay amison iyo soomaalida waxa dhan bay raadinayaan dadkaasi baadagoobkooda iyo macal shacabkii magaalada intii dabaasha taqaani intii muxuu ahay dhalinyardaheed baadagoobkooda wuu socdaa waxaan rajaynaynaa dadkaasi in lasoo helo haddii ilaaha yidhahda waa garta marka ilaahay hadda ma jirtaa marka dadkii labaatanka qof ahaa ee doonta kula gadoontay ilaahay hadda dad lasoo helay dhimasho ama dhaawac ma jira wax dar lasoo wax lasoo helay wax lasoo helay ilaa hadda ma jirto iyaha aad bay u xooggan yihiin hataa qofka dabaashii kaansiduu ku badbaado ama ugu baxa way adag tahay waa biyo xawli ku socdo waa biyo ka kor maray oo meelaha qaarkood guryihii iyo dhisnaay ka kor maray marka biyaha waa biyo la yaabin yahay oo fatahaadda intaan arki jirnay biyihii ugu xooganay ay yihiin biyahan waa garta roob baa xalay ka dahay magaalada biyihii ku jiray beledweyne ayay sii siyaadiyeen fatahaadii waa sii badatay dadkii waa ka barakaceen magaalada kuwa waa godoonsan yihiin bal oo qiyaas xaaladda ka jirta beledweyne caaw
wallaahi beledweyne xaalad cakrimaa ka jirto dadka waxay u carareen ceel jaallo oo ah buurta danta kuundisha danna dadna waxay ku go'doodsan yihiin ayagana sidoo kale magaalada beledweyne galbeedka eleboorkii hore ayaa ayagana isugu tageen iyo buuraha u dhow galbeedkii sarsaaran yihiin dadkaas oo xalay weliba roob higaan magaaladu ka da-ay roobkaasna xalay korkooda uu ku dhammaaday iyagoo waxay ka hoos galaan aysan haysan muxuu ahay qorax haddii timaadana qoraxdii waxay ka hoos galaan aysan haysan meelihii geeraha ahay ama guryihiina ay biyo la wareegeen dadkina ay meelihii kaliga ay taagan yihiin ayagoo aan haysan bac ama teendo wax la cuno iyo doo intaba waxaan leeyahay dadkaas horta masiibadan hadda jirta waa in loo gurmadaa kuwa ceel gaala jooga iyo kuwa galbeedka ku koreysan dowraa in ay dawladda federaalka iyo stateka hirshabeelle iyo dhamaanba iyo hay-adaha caalamiga ay ka qeyb qaataan gargaarkooda waa gartay marka weligaan weligaan weligiis ma fatihin markii laga soo tagaa siddeetan iyo kowdii hadda fataadiis waxaa soo celceliyey biyo xireen ay samaysay dawladda ethoobiya oo markii biyaha yaryihiin ay xiranayaan oo webigii uu qallayo oo carruurta ay ku dhex cayaarayaan kubadda markii roob u daa oo biyo talla yimaadina biyi ay nagu soo furayaan oo kuwii kaydsanaa iyo kuwii roobka daayay wixii o dhan ay soo daynayaan webigiina uu noqday muxuu ahay dawladii dhexe iyo inta u dhexaysay wax kooda ama diyac kira waa garta marka dadkan ku dirakacay webiga ee hadda ku sugan waxaa marka keenaayo fatahaadda Mhm.
waxaa leenaha marka eh, waxaa loo baahan yahay cudurka meeshu ka jiro in la ogaado si boogta loo dhawo dawadana loo helo Waa gartay, Dawladdu xildhibaan- markasta ay soo gurmato waxaa ka fiican Mhm.
in marka gurigaasi uu guro tilaabo micnaha muxuu dadkaasi lagu badbaadin karo la sameeyo Mhm.
dawladda etoobiya in lagala hadlo biyo xireenka ay samaysay waa gartay dadkan ku barakacay duleedka magaalada ee hadda ku sugan deegaanka lada ceel jaalle oo duleedka ka ah magaalada badweyne ma jiraan wax gargaara oo la gaarsiiyey xakuursi aada baba- gargaarkii dowladda federaalka soomaaliya maalmin lasoo dhaafay ee ka dejisay ee garoonka diyaaradaha ee badweyn Eh, halkaas diyaaradda oo ay dawladda keentay waxaan rabaa in hadda uu soo gargaar soo gaaro oo gargaar eh, ma jirto Mhm.
Eh, wax yar oo biyo daamin oo hay-adaha magaalada degan ay samaynayaan Mhm.
dadkan laakiin hal diyaarad iyo eh, badiid biyaha dad ay ku filan tahay maan Mhm.
dadka eh, barakacay waa dad laba boqol iyo konton kun oo qoys kor u dhaafaya Mhm.
oo ku barakacay eh, muxuu ahay magaalada daafeeda dadkaas waxay baahan yihiin gargaar culus waxay baahan yihiin gacan runa in la gaarsiiyo Eh, ma u baahna in macnaha waxyar inta la geeyo eh, la buubuuniyo baraha bulshada ma u baahno Aha.
dadkaas waxay u baahan yihiin gargaar sax in la geeyo Mhm.
loo geeyo teendooyin ay ka hoos galaan roobka daayo loo geeyo muxuu ahay cunno loo geeyo dawooyin eh, maadaama meeshii dilaacdihii iyo boosamaradii iyo biyi wixii isku dhex dilaaceen oo cudurro khatar la waaye in halkaas ay ka dilaacaan xildhibaan Marka waxaa eh, garoonka leenahay deegaanka diyaaradaha beledweyne dalka- waa xiran yahay marka qaab noocee gargaar lagu gaarsiin karaa dadkan ku dhibaataysan beledweyne iyo hareerheeda Eh, garoonka beledweynaha buu xiran yahay Eh, waxaa jirto diyaaradaha helicopterka oo un-ka ma u baahna garoon uma baahna waxay u dhigaan si toos ah oo suqmaadka ay u duulaan Eh, laakiin hadda garoonka asigu biyo baxadu ma gelin wuu furan yahay oo roob baa u daran roobkii xalay daa baa u daran laakiin biri wixii ka dambeeya garoonka wuu furanayaa Mhm.
wuuna shaqaynaya diyaaradaha xamuulka way kadegi karaan laakiin haddii in gargaar la gaarsiiyo loogu talagalo quraceela laga dejin karaa oo haddaba dadka reer beledweyne ay ka dalkaan quraceel Mhm, waa garta marka bal qiyaas xaaladii ee dadkii ku noolaa beledweyne aad bay u cakaran tahay in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qof oo ku noolaa xaafadaha beledweyne way barakaceen ee dhibaato ama masiiba ayaa dadka la soo diristay bal qiyaas xaaladda ka jirta beledweyne iyo wax lagu qiyaasi karo bal fatahaadahan والله iyo dadka barakacay iyo dadka ku dhibaataysan بلوينا ee beledweyne بلوينا wax lagu qiyaasi karo male waa nasiib ilaahay uu keenay waa in lagu sabraa Mhm.
Eh, mideeda kale dadka hadda barakacay waa kasii badnaan doonaan haddii eh, muxuu ahay roobka hadda da-aya ay sii da-aan Aha.
Eh, biyihiina aysan weliga weli naqin roobkii xali da-ay eh, dad horla ayaa magaaladu kasii barakiciyey oo markii hore biyaha aysan gaarin Mhm.
laakiin hadda waxaad moodaa magaaladu in biyihii ay wada galeen oo maanta meel ka banaan aysan jirin dadkuna ay kala carareen bariga iyo galbeedka ay kala carareen Mhm.
Eh, marka waxaan leenahay dadkaasi halloo gurmada kuwa hadda walow bariga ay ceel gaala degan Mhm.
waaba elaboorkii ku dhegan yihiin oo ayagu eh, dawladdii iyo dhammaan beeshii caalamka indheedii hayo Mhm.
laakiin kuwa galbeedka ku gooloosan oo xaalad laga soo sheegaya cakirnaashaha Mhm.
oo dhibaato ah oo macluumaad badan sida hadda xogta aan ku helayno eh, muxuu ahay dad ka kaxay eh, magaaladii oo buuraha tagay in caruurtoodii ay muxuu ahay halkaasi ku dhibaataysan yihiin oo qaarkood ay muxuu ahay oon iyo haraad iyo gaajo u dhinteen Mhm.
marka waxaa leenahay haddii dadnimo ay jirto waa in loo soo gurmayaa reer dad baa la beledweyne leeyahay dad baa laleeyahay hadda waxay ku jiraan xaafadaha oo biyo ka gudoomiyey oo ka bixilaa islamarkaasna aysan gaarin gurmadka hadda loo samaynayo dadka ee ku jira ee xaafadaha ay biyaha gudoomiyeen xaafado waxaa jiro oo muxuu ahay sida xaafadaha xawataaka iyo holwadaag iyo xaafada bunduurin Mhm.
dad waxaan maqnay guryaha saaran oo muxuu ahay eh, aan kasoo degi karin gurigii korkiisa ay saaran yihiin Eh, dadkaasi si loogu tagana ay adag tahay laakiin eh, mar kasta waxaan rabnaa dadkaasi in ama helikabtaraha loo diro oo xerkaha loo daadiyo ama doominaha loo diro dadkaasi in lasoo badbaadiyo waa ku baaqnay maamulkana waa kala hadalnay Mhm.
waana lagu howl jiraa in lasoo badbaadiyo Mhm.
si alla si u noqoto waa lasoo badbaadin doonaa wixii loo gudbiyey ceel gaale iyo wixii loo gudbiyey galbeedkaba Mhm.
marka waxaan doonaynaa dadkaasi in si degdegaa loogu soo gurmado Mhm.
Eh, dowladda dhexe ay iska saarto miisaan culus dadkaasina meesha waxaa ka jirta macluul dhab ah waxaa ka jirta rafaad waxaa ka jira duruufo adag sida eh, la moodaayo maahan xaaladda sida ay dowladda moodo way ka ag tahay xaaladda meeshaas waxaa ka jirta xaalad khatar ah ka jirto oo haddii roobka caawa uu sii daa iyo beritoole weliga uu kusoo daro ay noqon doonto meeshaasi in macnaha wax ku noolaan doona aysan jirin Eh, dadkiina hadda ay ka qaxeen meelaha ay joogaan ay biyaha ugu daba tegi doonaan haddii roobka uu sii socdo iyo fitaha dawligiisa waa garta marka ee, ha- markii laga reebo dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka iyo qaramada midoobey ma jira wax hirshabeelle door ay ku leedahay gurmadkan iyo sidoo kale ee caawintan dadka ku dhibaataysan duleedka iyo hareeraha beledweyne Eh, irsiga loo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle wuxuu magacaabay guddi wasiiro ah oo ka shaqayn doona ee arrimahaas fatahaada guddigii u magacaabay ra-iisul wasaaraha kala shaqayn doono hirshabelle muxuu ahaayey maamul isku xurdun ah oo dhaqaalo badan aan lahayn maamuladii ugu dambeeyey dekada aan lahayn muxuu ahaye elboora caalami aan lahayn marka dhaqaalaha hirshabelle wuxuu ku tiirsan yahay dowladda dhexe maadaama hirshabelle dekadeyda ay tahay dekada muqdisho eelaboorkooduna u yahay eelaboorka muqdisho saas darteeda dowladda dhexe ayaa laga rabaa dadkaasi inay gacan u fidiso laakiin hirshabelle wixii karaamkeeda ahaa way ka qaadanaysaa dadka islaamka muslimiinta ee soomaaliyeed ee koonfurta iyo waqooyigaba inay dadkaasi walaalahooda si soomaalinimaha oo islaamnimaha ugu soo gurmadaan dowladda dhexena dadkaas ayadaa mas-uulka ah oo dowladdii dhabka ah hirshabellena statekii wakiilka ka ahay labadaas gobol uu yahay oo iyagana indha gooni ay ku hayaan maamulada diriskana ayagana wax alla waxay ka qaadan karaan ay ay ka qaataan gargaarkaasi balweyne waxaa ka jirta xaalad adag sida la mooda maahan dadkii ay maqli jireen weli waa soo baxay biyo baxaa jirta laakiin kan waa masiibo aad u weyn waxaad arkaysaa guri dan oo reer ay degiyiin oo reerkii guri ku jiro oo biyihii korka marayaan oo dadkii yaa alal musadbaadinaya qaarkood meeshay ku dhigmanayaan hadda waxaa la sheegsheegaayo oo la bubuuninaayo dadka doonka la gadoonta waxaa ka daran dadka xaafadaha ku dhimanaayo oo biyaha ay jireen daraad waxaa dhintay saddex caruur ah muxuu ahay biyaha ay jireen maamo kale waxaa jirta waayool ay jireen dad badan oo waxaa jirta weli aan lasoo gaarsiinin muxuu ahay dadki maadaama kala carar ay ku jiraan wixii dhintayna lama ogaan kara hadeertaan dadki nin walba naftiisa meel ugu cararay marka waxaan rajaynaynaa tira koob saxa wixii geeriyoodan in lasoo saari doono laakiin waxaan leeyahay dadkaasi gacan saxa ha loo soo gurmado in kastoo muxuu ahay biyuhu hadda meel loo maray aysan jirin laakiin si kastoo dadkaas loogu gurman kara ha laga soo saaro biyahaasi
xildhibaan aadan faarax kalaadir oo ka madax xubnaha baarlamaanka hirshabelle islamarkaasna qeyb ka ahaa dadkii maanta ku go'doomay xaafadaha magaalada balwen ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayuu kaas ahaa kulanaysan ayaan lenaa saaxiibayaal xulashada warashada ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadana oo nagala socotaan saaxiibayaal weli waxaan ku jirnaa wararka fatahaadaha balweyn iyo sidoo kale meelo kale oo soomaaliya ka mid a guddiga gurmadka fatahaadaha uu magacaabay ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre oo maantay t v qaranka bulshada kala hadlayay ayaa sheegay in xaalada ka jirta magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ay tahay mid khatar badan ayna jirto islamarkaasna xaalada uga sii dareeyay roobka iyo xalay ka da-a gudaha magaalada balweyn ee gobolka hiiraan taas oo sii siyaadisay biyihii ku jiray magaalada balweyn ee gobolka hiiraan taasoo sababtay in la kala gara waayo meesha webiga iyo sidoo kale xaafadaha magaalada balweyn ee gobolka hiiraan gudoomiyaha guddigaasi oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka maarinta masuubeenka ee dowladda federaalk soomaaliya xamse siciid xamse ayaa ku dhawaaqay in roobku sababay in garoonka diyaaradaha magaalada balweyn ee gobolka hiiraan uu xirmay islamarkaasna xaaladda magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ay wasii dartay sida awla ay ahayd guddigan waxay booriyeen shacabka soomaaliyeed si ay wada qeyb qaataan sida walaalahooda loo caawin lahaa si gaar ah ganacsada ku nool deegaanada galmudug puntland iyo gobolada kale u dhow inay gurmad raashin ugu horeeya ay la gaaraan walaalahooda ku dhibaataysan duleedka magaalada balweyn ee gobolka hiiraan deegaanka ceel jaale la yaraah oo ay ku barakaceen in ka badan laba boqol iyo konton ruux oo ah dadka shacabka ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada balweyn ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle guddi waxa uu sheegeen gurmadku bilowda dardar xoogan islamarkaasna ay dowladda federaalk soomaliya gurmadka ugu horreysay ay shalay gaarsiisay maantana ay guddiga ay la kulmeen hay-adaha gargaarka kuwa qaramada midoob u qaabilsan islamarkaasna oo gaar raashin ah oo ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug uu kusoo wajahan yahay magaalada balweyn ee gobolka hiiraan maantana ay bilaabeen gurmad diyaaradaha qumaanta u kaca islamarkaasna badbaadinaya dadka ku dhibaataysan xaafadaha magaalada balweyn ee gobolka hiiraan halkaas ay godoomiyeen biyaha habeenkii xalayaha qarqiyey ee dhammaan magaalada balweyn ee gobolka hiiraan
haddaan xaalad guud aan xoogaa meel ka taabtaabto fatahaadadan dadka waxay aaminsan yihin qaarkood inuu yahay beledweyne keliya maaha waa waddanka oo dhan wa waa gobolka hiiraan shabeellaha dhexe baay iyo gedob maaamd laakiin marka bale meesha ugu dhib badan waa gobolka hiiraan in muddo aniga aan xaaladan ula soconay technical teamka xagga loo joogo special task force ayaan la sameeyey sanadka hore fatahaadii ugu dambeeyey two thousand eighteenka si ay dadkii wacyigelin fiican ay sameeyeen horta hal shay ay ku guulaysteen inay konton iyo kow kow qoys inay badbaadiyaan ee meesha ka tagaan meelaha oo khatarta badan marka taasna waa naga guul alxamdulilah iyo amison kadib waxaan la kulannay hay-adihii samafalka oo aniga nala shaqeeyaan waxaan ka wada hadlan xaaladda guud shaqooyinkaan wada qaybsanay waxaan sameynay
kulanaysan helana saaxiibyada guddiga loo magacaabay wax u qabasha dadka ku dhibaataysan ee fatahaadaha webiyada shabeelle iyo webiga jubba ee soomaaliya ayay kuwaas ahayn oo xaalad aan wanaagsanan ka soo sheegayay magaalada balweyn ee gobolka hiran islamarkaasna sheegay in magaalada balweyn ee gobolka hiran xilligan ay ka jirta xaalad halis ah taasoo sababtay in gargaarkii dowladda federaalk soomaaliya u waday balweyn la gaarsii waayo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadaah muqdisho ayaa walaac kiigu xoogana ka muujinaya xaaladda cakiran ee ka jirta magaalada balweyn ee gobolka hiiraan taas oo ah saameynta webiga shabeelle uu ku yeeshay dadkii ku noolaa ee magaalada balweyne ee gobolka hiiraan taasoo ugu dambeyn sababtay in dadkii ku noolaa badi magaalada balweyn ay ka barakacaan isla markaasna ay tageen deegaanka leerceedjaale ku yaala dowlaadka magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle xildhibaan oo ka tirsan aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya beesha caalamka haydaha samafalka iyo dadka soomaaliyeed ee waxaystaa in gargaar ay la gaaraan dadka ku dhibaataysan duulaadka magaalada balweyn ee gobolka hiiraan waxay sidoo kale ay xuseen in la badbaadiyo dadka ku gadoonsan xaafadaha balweyn taasoo keentay in ay ka bixi waayaan kadib markii biyihii ku jiray ee dhammaan xaafadaha balweyn ay xala biyo kale ku soo direen kadib roob mihigaan ah xala ka daya balweyn iyo sidoo kale deegaanada ku dhowdhow waxay sheegeen dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay in gurmad kii ugu xoogana ay gaarsiiso dadka halkaasi ku dhibaataysan waxaan rabaa inaan ka hadlo fatahaadaha ka dhacay hirshabeelle gaar ahaan ugu badan hiiraan waa musiibo qaran mar walba iyo sanad walbana waxaan ka tacsiyeynaa musiibadaas ku dhacaysa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer hiiraan waxaan aad uga xumahay in sanad walba aan tacsiyeyno dhibaatada ka dhacaysa meeshaas marka waxaan ka codsanaa dowladda federaalka inay ajando saxan kala timaado arrinkan oo ah run ahaantii arrin aad noo danqaysa haddaan nahay xildhibaanada ka soo jeeda ee dowlad goboleedka hirshabeelle sidaan wada ognahay fatahaadaha dhibaatooyin badan ayay u geysteen dadka ku dhaqan hirshabeelle gaar ahaan dadka reer hiiraan waa xanuunna taabanaysa oo aanan u adkaysan karin waxaan ka codsanayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha daneeya danaha soomaaliya iyo dowladda federaalkaba in ay arrinkan ka foojignaadaan oo yacni ay mar dambe soo laalaabanin haddana ay maxay aheedey gurmad deg dega u fidiyaan dadka meeshaas ku dhibaataysan sida uu brofesoorka sheegay biyihii hadda fatahaaday sameeyeen dadkii way barakiciyeen waxyar kadibna way cagaaranaayaanoo waxay sababayaan cuduro kale waxaan ka codsanaa in wasaaradda caafimaadka sida ugu dhaqsiyaha badanna arrinkan ay uga hortagto dadka ka soo jeeda hirshabeelle ee ku dhaqan qurbahana ay arrinkan usoo gurmadaan xildhibaano ka tirsan golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya oo walaacaas ka muujinaya dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle ayay kuwaasi ahaayeen kulanaysan ayaan idlana saaxiibael goor waxaan idiin soo gudbi doonaa cabasho ay muujinayaan ee maamulka iyo degmada deegaanka bardaale ee gobolka boqol ee koonfur galbeed kadib markii ayanu halkaasi fatahaad biyo ay u galaan gudaha magaaladaasi balse markaa
taageerka ka soo barakacnay walaxan qarasha oo ku qaxlan waynay wax joodariya oo iyo maaragtay waxaan nafta axaa lahayna baabuur soo qaxayda ka soo tuuranay welina hadda qoraxdii waaga meel kuma waaba qoraxdiiyaan joognaa todoba qofood annaga ku todoba qofoodaan haynay
hoyna ma haysano meel qorrax walba ka jirtaa Een, biyuhuna waa waxa yaroo biyaha oo marmaraan helnaa biyaha Een, sidaas baan iga sheegayaa marka laakiin la-aan iyo biyo la-aan oo biyuhu gaababsa yihiin oo saddex beri markay joogaan afuusta biyaha laga shubaa
alaabadii iyo waxaan wadana waa soo qaada waynay meel bannaan ahaan joognaa aqaladii waxaan ku dhisanna waan waynay baco waa waynay marka aqale eeseeseeyaan isaga jirnaa marka ilaahay baan sugaynaa ilaahay idankiisa iyo biyaan soo barakiciy meesha nolosheeda ilaahay baa garanaya balse waa um, xaaladeeda waa iska bariga dhaxa
dad yuuqubayu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarfumay
kulannasan elana saaxiibayaal barnaamijka xulashada warashada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadana oo nagala socotaan saaxiibayaal magaalada bardaale ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka barakacay in ka badan lixdan kun oo qoys oo ku noolaa ee gudaha deegaankaasi waxayna u barakaceen hareeraha ee magaaladaasi kadib markii ee biyo badan ay soo galeen ee gudaha islamarkaasna ka imaaday duleedka magaalada bardaale ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq xasan oo ah gudoomiyaha deegaanka bardaale ee gobolka bakool ee koonfur galbeed oo caawan qadka telefoonka kula hadlay ayaan weydiiyey bal xaaladda ka jirta magaalada bardaale ee gobolka boqol ee koonfur galbeed waxaa xusin mudan bardaale inaysan webi lahayn islamarkaasna ay biyahan ku jira ay ka yimaadeen ee meel ka fog magaalada islamarkaasna islamarkaasna magaalada ay maraan goobo biyo keena taasoo keentay magaalada bardaale ee gobolka boqol ee koonfur galbeed soomaaliya ay biyo buux dhaafiyaan waa mahadsan tahay degmadeenniyow dhibaato badan baa ka jirto dhibaatadaas oo oo maqaadir alla ah bisoobkii mahigaanka ahaa ee labaatan iyo dhowrka beri da-ayay ayaa wuxuu waxaa soo rogmaday daadad oo deegaana anaka naga dheer kasoo rogmaday magaaladii oo dhan bay galeen dad badan baa ka barakacay ilaa lix kun oo qoys waxaa isku darsamay musqulihii iyo iyo ceelalkii biyaha aalgacmeedada ahaa dadka waxawiye ma haystaan waxayna ku sugiyihiin meelaha taagagaha oo degmada duleedkeeda bardaale webi ma maro marka maxaa keenaya ee fatahaadahan iyo biyahan
waa mahadsan tahay horta deegaanadan deegaanka koonfur galbeed waxay u badan yihiin dhulbeereed waxaa mara boqolo waaweyn oo meelo dheer biyo ka soo qaado marka waa muddo labaatan iyo kow sano ka horba saasay noqotay marka roobabkan oo hadda da-aya deertana waa roobab aada lixaad u leh saas ayaa keentay inay maaragtay deegaana hadda ay ka imaadeen waa dhinaca koonfur ayay ka jiraan degmada ufurow xagarkaa meel la yidhaahdo shabeelow meel la yidhaahdo soo mareen markaasay kusoo noqdeen berdaal waxaa biyaha keenaya ee waa waadi ee magaalada dhexmara
waadiga meeshaasu ka imaan lakin magaaladu kusoo iyo kusoo aroora saameynta ay roobkaana ka daya magaalada ay ku yeesheen intee la agta dadka deegaanka lix kun oo qoys ayaa ka barakacday oo hadda kusugan deegaanka dulaadka degmada wax gargaar hadda gaarayna ma laha waa gartay waxaa kasii daran qayldhaanta biyaha baryahan aan ka wadnay waxaa isku darsamay caalalkii gacmeedkii iyo masquulidii dadka hadda oon baaba dhamaynayaba ayuu intaasoo biyo ku dhex jiraan xaaladooda waa dareemaysaa dee nin hal saac gurigiis ka maqnaaday baa dhibaatadiisa ogdahay nin wadada habeen lixdan gurigees ka dhaxay oo biyo kasoo qarqiyo hal ciyaalkan kala bakaday dhibaato uma yaro
ma jiran ee, wax khasaaro ah oo roobkaasi ka daay ee, bardaale ay geysteen dad iyo dunyo
way jiraan ee, waxaa khasaaraha horta een, hantiyaad ilaa siddeetan bakhaar oo ba- maciishadii degmada ay yaaleen baa biyo galay xoolo ilaa laba boqol iyo afartan neef oo ariga ku dhimatay Een, horta lama sheegay baashan intee digaag saasoo kale ilaa kun camalaa ku dhimatay Een, geel saasoo kale lo saasoo kale khasaaraha dadka hadda ilaa hadda waa yar yahay marka haddee dhibaato kuma yara degmada Ee, markii laga soo tago ee, barakacan dadkan deegaanka ay sameeyeen iyo dhimashada xoolaha ma jiraan ee, wax kale oo dhibaato ah oo roobkan ka da-ay ee, bardaale ay geysteen
dhibaato intaas ka badan ba dee waa waa waa zaa'id wax hadda naf nool oo qof bini aadana kuma dhimanin Eh, laakiin dad iyo eh, duunyo iyo hanti waa waa waa waa ku basbeeleen meesha ma jiraan wax gargaara oo idin soo gaaray oo loogu talagalay dad ku dhibaataysan ee duleedka bardaale maya alaabilkeeda lagu jiraa eh, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdiasiis ni guddi ayuu magacaabay oo heer stiida ra-iisul wasaarahan guddi heer federaal uu magacaabay hay-adihii gobolka baay ku sugnaana saas oo kale guddoomiyaha gobolka iyo iyo iyo wasiiradii meeshan joogay baa maaragtay shiriyey marka abaabulkii diyaargarowga hadda wax gaaray mana laakiin insha allahu tacaala saacadahan soo socda inay wax gaari doonaan baan rajeynayna magaalada ma leedahay aeroboor oo gargaarka dadkan dhibaataysan uga degi karo aad iyo aad aelboor way leedahay dadka ku dhegeysanaya bal waxa u sharaxda magaalo aan webi marin fatahaad ee, uu ka jiro dadka ay ka barakaceen bal sida u suurta gashay iyo waan kuu sheegay waadiyaal dhaadheer oo deegaanada eh, dhulbeereedka u badan soo mara waayo marka degmadana qiyaas ahaan haddii aan afteeniyo Een, waa degmada ugu hooseysa dhinaca dhulka Een, wey qansaxa dheer oo kale taag bay saaran tahay waajido waxay la xiriir la leedahay horto een, degmada baaxaddeeda een, degmada luuq qansax dheere buurdhuube waajid iyo baay bay xaduud la leedahay marka waa degmada ugu hooseysa sabta intaan kuu sheegayo oo hoos ku jirta marka hadduu roobka zaa'id noqdaan waa meeshii ay- waad garanaysaa ay biyaha ku aruuriyeen baa ilaahay calafkaanada ka dhigay saas wey marka waa garta dadkan ku barakacay ee, duleedka magaalada ee, bardaale hadda ku nool oo ee ka barakacay ee fatahaadana biyahan galay oo gudaha magaalada marka dadkaas ayago ma ka warqabtaan maxayse dareemayaan waan ka warqabnaa anaka maamul ahaan degmada seexanaba waa degmadii mas-uuliyadda naga saarneyd iyo ciyaalkaanadii iyo waalidiintii iyo dadkii aan mas-uuliyadda naga saarneyd baa dhibaatadaas waan dhex joognaa een, ka maamul ahaan wixii tabara waan ku dhex noolnahay Een, laakiin garab iyo gurmad dawladeed iyo hay-adaha caalamka
waa garta iyo dhammaan wax kasta oo nin kasta oo muwaadin muslim ah, meel dali dibad wixii jooga jaaliyadda soomaaliya eed meel kasta ay ku nool yihiin baa ummad loo gurmado wey een, een, berdaale iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka een, maadaama hadda abaabul uu socdo in lasoo dedejiyo si dhibaatada usii baaxin ayaa odsanay haydaha samafalkana waxaan ugu daaqaynaa meel kasta ay joogaan inay degdeg gurmad la soo gaaraan jaaliyadda kasoo jeeda jaaliyadda soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda koonfur galbeedna saas oo kale ayaan baaq baan u direynaa inay ummaddaas usoo gurmadaan ee ay ay ay dhibaato la qaybsadaan waa garta xaabaha ugu badan ee dadkan ay dareemayaan barakacay maxay tahay waa dareemaysaa markaa qof ninkii gurigiisa ka barakacay oo raasinkii waa og tahay jilaal dheer baa lasoo galay beeraha koonfur galbeedna waxay ku tiirsan tahay beero beeraha degmadana saas oo kale waa lafdhabarta beeraha marka hadee beerihiina fasalada ugu dambeeyey waxba kama bixin jilaal dheer baa lasoo maray aminka nimcada ilaahay keenay hadee dhibaatada maqaadir alla wey saasaa dhacday waa dareemaysaa marka waa meel waxba aan ka jirin raashin la-aan oo caafimaad darro oo ugu darsantay waaye marka oo haddana cudurro ayaa ka dhalan karo Eh, waa dareemaysa kolley meel daad qaaday Een, waa dareemaysaa marka wax ayna u baahnayn ummadaas malaha laakiin waxaa hadda degdaa hortana hoy iyo raashin ay cunaan iyo daawo wey kulanaysan ayaan ilana saaxiibayaal qayb gudban barnaamijka soo gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland ayaa markaan haadiyaa madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa xarunta madaxtooyada ku martay qaaday guddiga kumaalgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo maalmin lasoo dhaafa howlo shaqo u joogay deegarada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland qajarfa uu madaxweyne jubbaland xubnahan ugu sameeyey madaxtooyada kadib waxaa uu kulan la yeeshay lagaga hadlayaa shaqada guddigan iyo waxyaabihii u qabsoomay howlaha shaqo ee jubbaland ay u yimaadeen waxaa kulankaas diirada lagu saaray si tallaabeen iyo aragtida ay guddigan u aruniyaan ay u noqon lahayd mid ka turjumaysa rabitaanka dadka soomaaliyeed guddigan ayaa sidoo kale waxay la kulmeen xildhibaanada baarlamaanka jubbaland golaha wasiirada jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waana kulanka ugu dambeeyey uu yahay mid ay maanta la qaateen madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe qaybo gudweyn barnaamijka soo gaaran waxaa kusoo dhawaataan kalamaan
waraadha war ma haysaane magaalada muqdisho maalinta saddexaad bay banaanbaxayaan gaadiidley war magugii carabta halkan ka da'ay war la'agdii shilin soomaaliga ahayd ay karxa jiriyaan luwaayemay war warkaan naga dhex gelinine waayihii hore markay gaadiidlada banaanbaxaan madax baa u tegi jirto waxay ka cabanayaan kala hadli jirtay hadda saddex maalin cid ju u tira haba yaraatee ma jirto war aan helwal mooshiidii bieleyda dhagahaga gaasa ka jaran maamulka in dhagahaga intaha ka jarasan iska seedu koran madun warwar ma haysiina gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu u xil saaray guddi la hadla gaalileyda war guddoomiyuhu sidoo uu sheegay guddibuu u saaray arrintaas weriyayaashii la xidhana wuu soo daayey wuxuuna sheegay inuu kala xaajoonayo wixii ay tabanayeen laakiinse gaadiidladu waxay balaayo ku dhigeen maalinba xaafad cusub ay ka bilaabayaan bannaanbax marka xaggee lagula kulmaya iyagaa guurguuraya oo guddiga ka daba meeraysanaye warnimayo gaadiidleyda banaanbaxaya cabdiraxmaan cabdishakuur aa facebook ugu khudbeeyey wuxuu yidhi kacdoon shacab waa loo baahan yahay banaanbaxa wada war mayleerey uunkona ooye uunkona alalaase waleeri cabdiraxmaan cabdishakuurne mantun iyaalka biilan waaysinyeen wala usataha kasii shukaamyaawma eyi araada bieleyda waxay ka cabanaayeen jidadka harxiran waaye canshuurkaanana waa la yidhi meelay maraanna waa waayeen haddii cabdiraxmaan cabdishakuur aasiri banaanbaxa wada jidadkana inta dhima haddaa la sii xerxera waxa banaanbaxa wada waa kirishbooyaal shaqa waayey ayeye war mahay sida qabaarma waa tahay madaxdii carabta waxay ahayd satiroodka qaaliyowe iyo dad shaqo waaye war kacdoonkii gugii carabta saxaafadda buunbuunisaa la yidhi wax hadda weriyaasha loo xidhayana waa inaan codka shacabka la maqal war madaxda markay xilka doonayaan weriyaasha aaday u jecel yihiin markay xilka helaana weriyaasha aaday u nacab yihiin war maysiin lahaa weriyaalka soomaaliyeed sabareen sinid iyoonay googo aan dhimanayo bali jeeladu doone aadan isaaqow war mahayside sinkii dheeray mar hora la siibay horta kalemaanay anigu waydan la yaabana dad damiir leh oo wadaniyiina oo dadka ore u naxa ma waadan ahayna war war mahaysida dowladda four point five aa lagu qeybay war qodobka sideed tobnaad ee dastuurka akhrisanayo war wadaniyadda sanadkan wax kala waayano xariifoo caadiska dhigsadooda ku qaadano nooh markay yidhaahiina bannacay aryaadhahan mabrahaydan galaane warka ha layga dhegansado weydinka bannaanbax iyo jidad la xira iyo bii'ele iyo ka sheekay haayee dadkan heer beledweyne ee biyuhayo webiga ku bannaan baxeen ma waadan arkina war maantay ugu darraydo madaxdii gobolka iyo degmada iyo ganacsato iyo mas-uuliyiin kale ayaa inta doon raacday ay la qallibantoo ilaa hadda labaatan qofooda lala yahay dhimasho iyo nolol war horta beledweyne dhibaataa ka taagana dadka allaha ka badbaadso biyaha beledkii oo dhan qabsadee ilaahay how yasiro dadka inta ku dhimatana allahow naxariisto inta ka fakatana ilaahay ha caafiyo midaanna idiin sheegaa heer beledweyne inti dabaasha tiqiinna webigi koroo wuu celsha intaan dabaal halka aqaaninna waa tiitiin badan asay dhulka ku dhegdhegeen asay ku lecdeen muga webiga waxaa lagu eedeeya inuu qabyaalad sameeye ou dadka qaar kor u sisido qaarna tiitiinbihaayo dhulka hoose arhooya hooya isku shiixa oo haddii dabaashii bara waysan oo magubigiyaad haddana dad camal oo la hadlaysin ood eedaynaysin ood qabyaalad ku eedaynaysin yaa arhooy isku xusooda eebowyaalow waxaan idiin weydiinaa maxaas kuwaan kale webiga la yuyumbiyuu haya arwoobaha berga webiga allagu u maloolina laga aamusaha dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa madax iyo majaba magaalada beledweyne ee dhammaanteed biyuhu ka saran mareen yaan la daawan magaaladaas iyo dadkaas ee ha loo gurmado anigu waxaan intaas ku dari lahay mug waa abaar mugna waa aarane maanta aarankiyaa dadki asiibayoo eber ka dhigaye how abaartii aaran keenaya hafaysay ummadii dhammaan abaartii aaran keenaya hafaysay ummadii dhammaan waraadha war mahaysaana maanta aqalka sare wuxu ansixiyey sharciga xuquuqda siyaasiyiinta siyaasi soomaaliyeedoo xuquuq lamiyaa jira ma soomaalida inaa mishaar la siin karaa soomaalida dhan waa war soomaalidu may gaarnay haan hasaaniidi le wala siya wala gaari araar xasaasiyada aad sheegaysa intad iga dhaaftiin barfaltoor duflaa hadle warkayga maqla asagaaba xasaasiyada daaweeye kaas araa warkaan kaa dhammaystee shib iga dheh waxaas yidhi siyaasiyiin xaqoodaa ka hadlaysiin dadkiina biyaa dhammeeyo ma ka siiyey war senatar axmed xaashi wuxuu yidhi balcadii abgoy midna ma tegi karee xuquuqda aan leeyahay maxay tahay war ninkaas waaba dheeraystay huruwaay xataa ma tegi kara maadho war guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi xaqu lahaa dadka ha loo gurmado haddii war laga yeelayo hore waxaa loo yidhi haddii hal waayeel la yeeli lahay waxarda waca ma cunteen war abdulo adina hal waayeela ay fade caarankiya kumi gooyi waysana war guddiga gurmadka fataadaha waxay dhaheen ciddaan annagana soo marin wax gargaara ma samayn karto oqaashay haddana sidaqad miyaa kala wareeg la geliha war maanta anigu anoo ku hadlaya afka kalamaan waxaan baaq u jeedinayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaanna kula talinayaa inay baxaan oo beledweyne dig ka yidhaahdaan oo dadka dhibaatada la qaybsadaan gacanna ka geystaan caalamkana baaq ugu jeediyaan ayagoo dhibaatadu meesha ka dhacda jooga ayagaa warkooda la tixgelinayaa war madawiine farmaajo sanadkii laha dhaafay beledweynisaadii iyoogo biyo hebadkad roogaan ya meeli qudbuka gobadi ka dambana dadkii walan gargaari samata been ar aniga war aan idiin sheego weri careesoo biyaha ku dhex lugaynaayo oo dad u gurmanaayo aan indhaha soo saaray marka waxa maas ka mid yaha kuwa biyaha kor u sidaan oo la sheegaayey war biyaha webiga dadna waa ku dhammaaday dadna malaaya iska gaadinayeen war adeer webiga waa ku baabaadeene ma haggayga u soo leexisaan beledween allahayo balayada hareermari aryaadhaha war ma haysiina beledweyne walax ka daranaan maqlee idhegansadha albakdaadi ninkii la dhahayoo daacis madaxdu u ahaay horta maraykan ma dilina asagaa isdilaa la yidhi lamaxaasow qabay iyo saddex ilmaahow dhalana asagaa dilaa la yidhi hadda mugow ogaaday inuusan baxsahaynin ow ilmihiyo naagihina qarax ku xidhay asaguna isqarxiya haasay hal mar isla kaceen haw
war ilaa hadda waxaad noo sheegtay dhaqan argagixisa horta raggu dumarka waa ku xun yihiinoo nina xaaskiisa in looga dambeeya ma jecla marka islaamaha ha dile muxuu ciyaalka sakiirada ku maago u laayay war ilmaha in washington laga geeyo diidaay washington hadda u diiday hadday aakhiro la joogaana waxaa ku dheefahe yaa eebbaa iga ogo kaas inas naxariis lahayn waa caddeestay naxariis la'aanta iimaan la'aanta u ka daray war cod laga duubay waxaa la ogaad inuu taahay ee uusan tawxiidin taas waxau ahay idincadaahee mugga war war ma haysaan albaqdaadiga aad ka hadlaysaanna waa suuriya meesha lagu galaye saakow waxa ka dhacay war ma ka haysaan
aa ka yartay oo adeer saakow iyo suuriya ma isu dhow yihin suuriya saakow waxay isu kaa dhaamaan shabaab iyo daacishaa kala joogeen war warka ha naga dhex gelininayna dhegaysta baabuul weyn oo kilsooba ku qarxay oo kale ah oo qarax laga soo buuxiyaa cirka looga soo dhacaa la yidhi hadda bugsii ka yeerto waa la yaabay kollaytabana wixii raraya iyo wixii ag joogabana waa marta ma qarxiyayaal qaraxoodii lagu qarxiyaa war intii shacabka ay gubi lahaayeen ayaga hala gubee naga taga war gantaala lagu dhiftaa la yidhi asagu ku qaraxyaana lama ogeen war war ma haysaana gantaalaha cirka ka soo dhacaya marmaray dad masaakiina laayaan oo amiirra u maleeyaan hadda gobolka bari maalin dhoweed dad masaakiin oo xiji guranaya ayaa gantaala lala dhacay kadibna waxaa la sheegtay in amiirra lagu dilay meesha ma masaakiin iska xabkaysaysaa in yar la dilayaa daacish haddana lagu sheegaa war baarlamaanka puntland waxay dhaheen waxaan la xisaabtamaynaa xukuumadda deni iyo xidhiirka xukuumadda deni iyo dowladda dhexe ka dhexeeya marka waxaan u malaynayaa baarlamaanka puntland in guddoomiyihiisa doobogareen laga dhigay war baarlamaan maamul goboleed maxaad ka sheegaysaan kii federaalkaaba asagoo dhammi gareemaysane madaxweyne ku-xigeenka puntland karaash kareen deni mala heshii yaa oke boowe puntland waa hooyadii federaalka mana la faragelin karo aabihii federaalka galmudug ta ku dhacdaaba la yaabayo hooyo miyaa loo daahaya eebbaagoo beriga hankoolkii galmudug waa caddaystay dhaqanka galmudug yaallana dhaqan aabbe maahee waa dhaqan oorfano hadalkaas abwaan maxamed sahal baa wax kaa odhan doonoo kula eg oo wax ii odhahaa minow rag yaha wax ima dhahayo war kalamaanay warkii soomalilaana dibadda miyay loodeen eebbaagoo qowdhanna berigow caddaysta asaguna inuu dibadda naga yahay war awalu caddaystay imisuu ictiraaf raadinayay war anugu waxaan la yaaban sababta somalilan aqoonsiga raadinayso loogu diidaayo aree warkayga aad u dhigayso meel qaldan ay ka raadinayo maan aqoonsi looma diidano war anigu waxaan la yaabanahay dastuurka somalilan waxaa ku qoran goona ugoosadka somalilan waa muqadas dastuurka soomaaliyana waxaa ku qoran midnimada soomaaliya waa muqadas marka labada muqadis see layskugu muqadaseeya ambaroy waad ii gabatee siyaasiyad baad noqotee kaayagaa muqadis array madaxu ha ku xanuunee lamadaba wax muqadisuu kuma jiraana nagala hir wareedhaha caloolxumada beledweynaan idaynayne dadka maanta ku dhinta waxaa ka mida dad shalad gaaray beledweyne oo dibadda qaar ka yimid oo gurmad u tegey war dadka beledweyne ku dhintay waxaa ka mid ah la taliyey madaxweyne waare maame dahabo allah u naxariista iyadana mabiyaa qaaday aryaadhaha inta dhimatood magacowdeen intaan la sheeginaa ka badan allah u naxariisto war ilaahay webigii jannada ha geeyo qowdhanoo webi hana maqashin soo beledweynuu galaadan ogeyn allah ha idin toosiya sharciga waad ku timateen
webiga alla idinka badbaadsiye
way mahadsan yihiin saaxiibada xulunta kalaman kulana sanadana saaxiibayaal qayb ugu dambeeyey barnaamijka ayaan soo gaarnay barnaamijka intaas jacaw ku dhigan waxaan ka gitay haystaan tani kulan dambe waxaan idin leenahay saaxiibayaal guul iyo gobonnimo
madiidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo madiidayna dib u heshisiin ma diidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageena qodanaa dalkeenana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageena qodanaa dalkeenana daafacnaa
allahayow deeq adaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noo gudee